mashruuca k f w j r b oo ay wado wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda faw lagana hirgelinayo gobolka gada gaar ahaan degmooyinka kale ah doolow baladxaaw luuq baardheere buurdhubo iyo garbaharey fariinteenna maanta waxay ku saabsan tahay nafaqada iyo caafimaadka nafaqadu waa tiirka ugu muhiimsan ee taageerada caafimaadka guud ee jirka iyo maskaxda cuntada miisaaman oo ay ku jiraan nafaqooyinka muhiimka sida borotiinka dufanka caafimaadka leh karbonhaydareedka fitamiinada iyo macdanta waxay gacan ka geysanayaan ilaalinta caafimaadka iyo ka hortaga cudurrada saamaynta nafaqada ku leedahay caafimaadka kow koruqaadista caafimaadka jirka nafaqooyinka sida borotiinka waxay dhisaan unugyo iyo murqaha calcium iyo fitamin d waxay muhiim u yihiin lafaha iyo ilkaha oo xoog leh viber wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka wuxuuna ka hortagaa calool istaaga labo ka hortaga cudurrada cuntooyinka le antioxidants sida qudaarta iyo miraha waxay yareeyaan halista cudurrada wadnaha iyo kansarka cunooyinka sida omega tree vati acids waxay ka hortagaan wadna xanuunka iyo bararka jirka cunooyinka leh sokorta iyo dufanka hoose waxay ka hortagaan cayilka iyo sonkorowga saddex saameynta maskaxda iyo firfircoonida maskaxeed iron iyo fitamin b toolof waxay taageeraan shaqada maskaxda iyo tamarta nafaqooyinka sida omega tree waxay kor u qaadaan xusuusta iyo awoodda diiradda afar koriinka iyo horumarka caruurta borotiinka iyo macdanta sida zinki iyo weliba oydin ayaa muhiim u ah koriinka maskaxda iyo jirka nafaqooyinka saxda ah ayaa ka hortagaya cilladaha koriinka sida gaabiska iyo dherarka saameynta nafaqadarradu ku leedahay caafimaadka haddii nafaqada saxda ah la waayo waxay keeni kartaa dhiig yaraan cayil iyo cudurro la xiriira sida macaanka dhiigkarka saameynta nafaqadarrada ay ku leedahay caafimaadka haddii nafaqada saxda la waayo waxay keeni kartaa dhiig yaraan ama aneemiyo daroogada birta iron iyo folet cayilka iyo cudurrada la xiriira sida macaanka dhiigkarka oo ka dhasha cunista cunooyinka aan miisaanka lahayn korriin gaabis gaar ahaan carruurta taasoo keeni karta dhibaatooyin caafimaad oo muddo dheer ah difaac jir oo daciif ah jirku waxa uu si fudud ugu nuglaanayaa infekshanada iyo cudurrada tilmaamaha nafaqada caafimaadka leh kow cunto miisaaman iskudarka cunooyin kala duwan sida badarka buuxa qudaar miro hilib iyo kalluun labo ka fogow cunooyinka waxyeelada leh sokorta dufanka aan caafimaadka lahayn iyo cunooyinka warshadaysan saddex cab biyo kugu filan biyaha ayaa muhiim u ah dheecaanada jirka iyo dheefshiidka afar cunto xiliyeedka cun cunto cusub oo xiliyeed si aad u hesho nafaqo badan iyo dhadhan wanaagsan gunaanad nafaqadu waa furaha nolol caafimaad leh cunto caafimaad leh waxa ay hagaajisaa caafimaadka jirka maskaxda iyo awoodda jirka uu u leeyahay in cudurrada uu iska caabiyo doorashada nafaqada wanaagsan waa maalgashi muhiim ah oo lagu sameynaya caafimaadkaaga beerasho waarto waa habka beeralaydu ay u sameynayaan beeraha iyadoo loo tixgelinayo ilaalinta deegaanka horumarinta bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha si loo xaqiijiyo in waxsoo saarka beeralaydu u noqdo mid waara muddo dheer ujeedada ugu weyn ee beerashada waarta waa in la yareeyo saameynta taban ee deegaanka korna loo qaado waxsoo saarka cuntada iyo in la ilaaliyo kheyraadka dabiiciga ee mustaqbalka asaaska beerashada waarta kow ilaalinta deegaanka ka hortaga wasakheynta beeralaydu waxay isticmaalayaan hab dabiici ah si looga hortago wasakheynta biyaha dhulka hawada tusaale ahaan isticmaalka bacriminta dabiiciga iyo ka fogaanshaha isticmaalka sunta cayayaanka iyo kemikada ilaalinta carada farsamooyinka si loo beero geedo iyo wareegga dalagga ayaa gacan ka geysanaya ilaalinta tayada carada iyo kordhinta nafaqada carada labo horumarinta bulshada beeralaydu waxay helaan tababaro taageero si loo kordhiyo wax soo saarkooda iyo inay helaan fursado shaqo oo waara cuntada laga soo saaro beeraha waara waxay noqon karaan mid caafimaad leh taas oo ka hortagaysa cudurrada dhibaatooyinka caafimaad ee la xiriira cunooyinka kiimikada leh saddex dhaqaalaha beeralaydu waxay helaan faa'iidooyin dhaqaale oo joogto ah iyagoo yareynaya qarashaadka sida isticmaalka bacriminta sunta cayayaanka wax soo saar kooda waxauu noqonayaa mid suuqyo badan gaaraya iyadoo la xoojinayo dhaqaalaha habka beerashada waarta kow beeraha deegaanka waa habka beeralaydu ay u dhaqmaan iyadoo la raacayo nidaamka dabiiciga ee deegaanka sida isticmaalka noocyada dhirta iyo xayawaanka ku habboon deegaanka si loo taageero nidaamka deegaanka labo wareegga dalagga beeralaydu waxay beddelaan dalagga sanadkas si ay uga hortagaan faquuq ah iyo burburka tayada carrada saddex beeraha geedaha iyo dalaga ku darista geedaha dhirta kale ee beeraha waxay ka caawinaysaa ilaalinta carrada soo saarista badeecooyin badan iyo yareynta saameynta cimilada xun afar beeraha orgaaniga beeralaydu waxay isticmaalaan bacrimin dabiici ah waxayna ka fogaanayaan isticmaalka sunta cayayaanka iyo kiimikada si loo ilaaliyo caafimaadka iyo deegaanka faa'iidooyinka beerashada waarta kow ilaalinta deegaanka beerashada waarta waxay ka caawinaysaa ka hortagga wasakheynta iyo weliba ilaalinta noocyada xayawaanka iyo dhirta deegaanka labo kordhinta waxsoo saarka farsamooyinka beerashada waara waxay kordhinayaan waxsoo saarka iyadoo aan la isticmaali karin khayraadka dabiiciga ah ee kooban saddex amniga cuntada beeralaydu waxay soo saarayaan cunno caafimaad leh oo waara taasoo ka caawinaysa bulshada inay helaan cunto joogto ah oo kalsooni leh afar yareynta saameynta cimilada beeralaydu waxay ka hortegayaan isbeddelka cimilada iyadoo adeegsanaya farsamooyinka ku habboon sida kaydinta biyaha isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo tusaalooyinka beerashada waarta beeraha kombiyuutarka isticmaal teknolojiyadda si loo xakameeyo isticmaal biyo iyo bacrimin iyo sunta cayayaanka si waxtar leh biyo ilaalin ku dhaqan farsamooyinka sida dhulgoon dhirbeereen si loo hubiyo isticmaalka biyo waara gunaanid beerashada waarta waa habka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo soo saarista cunooyin caafimaad leh ilaalinta khayraadka dabiiciga iyo taageerada bulshada dhaqaalaha waxay ka caawinaysaa beeralaydu inay sii hayaan dhaqaalahooda iyagoo ilaalinaya deegaanka iyo weliba mustaqbalka fariimahan waxaa iska kaashaday wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland iyo hay-adda faw waxay idiin soo marsiinayaan warbaahinta waamo ee gobolka gado
ka ilbaxa qabiilku aalada casriga iyo cilmi lagu adeegtaa adduunyada la gaaree